bismi illahi raxmaan raxiim shabakadaha warbaahinta ee daily puntland iyo halgan dotnet waxay idiin soo gudbinayaan kelimad ku saabsan dimuqraadiyadda iyo diinta islaamka waxay ka qabto waxaana kelimada inoo soo jeedinaya fadiilatu sheekh maxamed sheekh cusmaan falyatafadal mashkuuran
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد walalayaal kelmadda la yidhaahdo adimuqraatiya afka gaaladana lagu yidhaahdo democracy asalkeedu waa kelmad yunaani ah oo waddanka greek la yidhaahdo ka soo jeeda waxayna ka kooban tahay laba qaybood qeybta koobaad waxaa la yidhaahdaa waa demos demos iyo kratos waa laba kelmadood oo yunaani ah markii laysku kabana waxay noqotay democrat ama democratic ama democratis hadba siday u dhihi jireen demos macnaheedu waxaa weeye ashacab dadweynaha ama bulshada kratosna macnaheedu waxaa weeye alxukum ama asiyaada marka laysku darana waxay u taagan tahay in xukunka bulshadu yeelato shacabku yeesho oo shacabku asagu wax isu dejiyo waxa uu rabo inuu asagu isu dejiyo laba siyaaboodba isugu dejiyo si guud inuu isugu dejiyo oo xukunka shacabku si guud uu shacabku isu xukumo ama in uu doorto dad ama baarlamaan ha lagu magacaabo ama lijaan ha lagu magacaabe dad ay doortaan oo ay wakiishaan dadkaas oo markaa dadkii xukuma asalka kelmaddan sidaas ayay ku timid waxaana sababay oo keenay waxaad ogtihiin waqtiyadii dulmigu socday ee nimankan yunaanka ah ee boqortooyadooda iyo xukunkooda uu dadka dulmi badan ku hayay sida carabta xaalkeeduba ahayd intaan islaamku imaanin ninka xoogga leh inuu cuno ninka tabarta yar waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhaddam waman laa yadlim innaasa yudlami qofkaan ceelkiisa la kor taagnaan awooddiisa in laga duminayo qofkaan dadka dulmiga ku bilaabinna dabacsanaan loo arko oo asaga la dulmiyo nimankan gaalada ah ee dalka xukumay shucuubtii waxay heer waxay gaareen axayda dadka ay faynuusaha ku shitaan oo dadka ma arkaysa ayna wax xuquuqa yeelan taasaa waxay keenta dadki inay ku fakaraan xukunku inuu gacantooda ka baxo kolka dimuqraadiyadu waa nidaam ardi ah macnaheeduna waxa weeye biikhtisaar xukmu shacbi lishacbi weeye shacabka oo xukuma shacabka shacabka oo u sharci dejiya shacabka shacabka oo qawaaniin u sameeya shacabka oo dhinacii loo bato hadday wanaagsan tahay hadday xun tahay hadday nafci leedahay hadday dhib leedahay dhinacii loo bato ma garanaysaa sharci u dejiyo sidaa hadday tahay waxaad arkaysaan arrintaas inay khilaafsan tahay shareecada islaamka boqolkiiba boqol inay khilaafsan tahay ayaad arkaysaa lianna shareecada islaamka xukunka waxaa iska leh lilahi alcaliyi alkabiir allaha weyn ee sarreeya ayaa iska leh xukunka kitaabka la yidhaahdo mawsuucat aladyaan walmadaahib almucaasira wuxuu leeyahay kaatibku qoruhu wuxuu leeyahay walaa shaka fii ana nuduma dimuqraadiya wuxuu leeyahay shaki kuma jiro nudumta dimuqraadiga ah inay tahay suuro ka mid a suwarta cusub ee shirkiga hadday tahay shirku taaca ilaahay kayrkiis oo la adeeco shirkul inqiyaad ilaahay kayrkiis oo loo hogaansamo ow shirku tashriic ilaahay kayrkiis oo sharci dejinta laga qaato oo shareecada inta ee ma arkaysaa laga qaato shareeca bashar la qaato tii ilaahayna la tuuro marka halkan waxaa lagu tuurayaa shareecadii ilaahay in xukunka ilaahay uu saa'il ka noqdo dhulka inuu maaragtay shareecadu ay noqoto midda u heelisa shucuubta dulmiga ka saarta u gargaarta baa laga tuurayaa ilaahay suu yidhi weeye maa tacbuduuna min duunihi ilaa asmaa'an samaytumuuhaa antum waaaba'ukum maa anzala allahu biha min sulطaan in ilxukmu ila lilah amar an laa tacbuduu ila iyaah dalika diin اlqayim walakina akar annaasi laa yaclamuun aayad kalena ilaahay wuxuu ku leeyahay suurat lancaam in ilxukmu ila lilah marka dimuqraadiyada suuradaas aan u sheegay waxay khilaafsan tahay boqolkiiba boqol nidaamka ilaahayga ah ee ilaahay uu soo dejiyey ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ma arkaysaa basharka raalli uga noqday oo ah xukunka marka xaaladdu markay saas tahay waxaad halkaa ka fahmaysaa inayna bannaanayn qof inuu isu sharaxo naftiisa ama keyrkii uu sharaxo inuu maantay uu nidaamkaas raaco oo nidaamkaa raalli ku noqdo oo uu galo majlis lagu tashriicinahayo wax ka soo horjeeda diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka soo horjeeda majliskaas oo ma garanaysaa muxuu ahaa hadhowta tashriicin doona waxyaalo xaaraama oo diinta ilaahay ka soo horjeeda sheekh cabdilcaziiz bin cabdallah bin baas allah yarxamu wuxuu leeyahay yajibu cala almuslimiina في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية حلياي وإن نقود ذاله والضمر أن هذا كحكم شريعة الإلهي إن لفاديو شريعة الإلهي نقاطان وحكو حكمان ما هنن أيجي لراعه وقالوا له أقلاده أردتي أي قاتين وقال لي ماذا هاي إن أي قاتان إن ما أركيسا لقو أيده ما أهل بل وإن لقوه لماذا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أيضا طلب الشيخ كانيا إلينا بناني إن حكم كإلهي تلا طوره أما بارمان كشاك أما مجلس كشاك إن تلا يسوي ماذا إن خمرق الحلالية إن زناد الحلالية إن وحي إلهي حرام تنمية أوقنا هل كان لقوم تشريعيه إلينا بنانين أيها الشيخ أصنع uu marinaya marka nidaamka dimuqraadiga ee aan ka hadalay ee xataa meelo badan oo caalamul islaamiya ka jira waxa weeye nidaam banaan ma aha xukmu shacbi lishacb waa shay aan banaaneyn oo xaaraam ah weeye maqtaca weeye waxa weeye shucuubtu waa inay uxukun tagtaa shareecada ilaahay caza wajal waa inay shucuubtu raacdaa diinta ilaahay caza wajal waa in xukunka ilaahay yeeshaa waa in ma garanaysaa wamaa kana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum lkhiyara min amrihim dadka in la weydiiyo la yidhaahdo shareecada ilaahay ma ma ku dhaqnaa mise wa iska daynaa arrin banaan ma aha mas'alo takyiira ma aha mas'alo la ogol yahay ma ahan waa in la qaataa waajib weeye waa in la qaataa oo iyada la raacaa sida ilaahay subxaana wa tacaala meelo badan oo qur-aankaa ku yiri waxaa aada uga hadla mas'aladan sheekh axmed maxamed shaakir raximah allahu tacaala kitaabkiisa cumdatu tafsiir ayuu wuxuu uga hadlaa mas'aladan dad islaam ah oo haddana islaamkii kula sheeganaya haddana isla markaasna diinta ilaahay duminaya muslimiintii laynaya shareecada ilaahay ilqaynaya haddana ma arkaysaa markaad hadashid waxay leeyihiin war eega islaamkii buu gaalaysiinayaa wareega diintiibuu maaragtay dadkiibuu ma arkaysaa arrintaas cumdatu tafsiir haddaad u noqotid sheekh axmed maxamed shaakir raximahullah wuxuu ka hadlayaa jinkiis khan iyo nimankii tatarka ahaa ee qawaaniinta ee haddana islaam sheeganayey haddana ma arkaysaa muslimiinta mariyey cadaabkii ugu darnaa mariyey ee maanta ma arkaysaa shareecada ilaahay ilqeeyey wuxuu yidhi khulaasadiisii ina alamra fi hadihi alqawaaniin alwadciya waadixun wuduuxa ashamsi hiya kufrun bawaaxun laa khafaa'a fiihi wuxuu yidhi waa gaalnimo cad oon qarsoodi lahayn warwareeg lahayn cudurdaar lahayn qof islaam sheeganayana qofkuu raba ha ahaadee ayna u banaanayn inuu ku dhaqmo u khuduuco inuu qiro qofkii ku dhacana waxay ku xiran tahay marka yani hadda waxaan aada u maqalnaa dastuurku waa muqadas kelmadaas laba waji bay yeelan kartaa waxay noqon kartaa shirki ictiqaadi ah waxay kaloo noqon kartaa shirki camali ah waxay ku xiran tahay qofka yiri iyo waxa uu uga jeedo haddii maanta maarkaysa ah uu uga jeedo inuu rumaysan yahay dastuurka wadciga ah inuu muqadas yahay qofkaasu hadduu uga jeedo waa gaalnimo diinta looga baxayo wey waa shirki ictiqaadiya wey oo gaalnimo cad wey hadduu jahli u geynayo ama uusan rumaysnayn in waxaanu muqadas tahaye dadka arcaamada ah ee si hadaaqahayo ee yacni wax ay kala garanayaan jirin ma arkaysaa ay dhahaan yani dameerudhaan raacday uu yahana sida ibn baas allah yarxamah uu yiri sheekh cabdilcaziz ibn baas ibn cuthaymiin yundaru fii amrihi hadduu yahay shirkigiisu shirki camali ah uusan ictiqaadi ahayn saalix ibn ibraahim albulayhi xaashiyadaysa oo uu bixiyey asalsabiil fii macrifati daliil oo maaragtay uu ku tacliiqinayo kitaabkii fiqiga ahaayee حنبلي عليها فالحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية إلحاد وكفر وفساد وظلم للعباد انت أصوير وإلحاد إيا قالمه إيا فساد أضام اليوم ظلميه وإيا وحاوية أمني إيا حقوق لقمها له ديمقراطية إيا وحا لقمها لها وحا لقمها لها شريعة إلهي ولا قاطر diinta ilaahay oo la raaco kolka kelmadaana dastuurku waa muqadas kelmad gaalnimo keeni karta weeye kelmad khatara weeye qofku hadduusan ka fiirsanna uu diinta uga bixi karo dastuur lagu dhaqmi karaana ma jiro oon ahayn shareecada ilaahay kitaabka ilaahay in la qaato oo lagu dhaqmo waxaad ogtihiin hadda caalamkii inuu ka soo istaagay dimuqraadiyadii waayo waxay noqotay ziila waxaan la taaban karin bay noqotay waxay noqotay wax lagu baaba-ayo waxa ummaddu ku yani shucuurtu ku halaagsamayaan marka ummadda islaamka ah sida ummadda soomaalida oo kale waxaa waajib ku ah meel ay joogaanba inay shareecada ilaahay u taxaakumaan inay diinta ilaahay qaataan inay kitaabka ilaahay isku dhaqaan nuduntayna iska daayaan fitanta iska daayaan isdilka iska daayaan intaasoo dhanna waxay ku dhammaan kartaa shareecada ilaahay oo la qaato waxaa soo hartay masalada uu ka hadlayo ibn cuthaymiin oo ah alaqaliyaat alislaamiya nimanka ku nool muslimiinta ah ee ku nool dhul gaalo ee baarlamaanku gaalo u badan yahay dhammaantood haddii loo daayo baarlamaanka waana xukun aan hadda ka hor ilaa toddoba sano ka hor fatwa fatwoonay annagoo ah majlis cula majlis culamaa fi kenya majliska culimada kenya oo ah majliska ugu weyn xagga fatwada waddankan kenya waxaan fatwoonay annagoo ku raacayna culimadii naga waaweyneyd ugu horeeyay sheekh maxamed ibn saalix bin cuthaymiin in baarlamaanada gaalada dhoolka gaaladu ay u badan tahay in dadka muslimiinta ah baarlamaankaas ay galaan ayna ku galaan bishuruud in la doorto dad muslimiin ah inay u gelayaan inay yareeyaan dhibaatada muslimiinta inay mafalayaan xuquuqda muslimiinta in ayna tashriicinaynin wax diinta ilaahay ka soo horjeeda waxayna yacni mithaal ahaan hadda waddankan kenya aan joogno in baarlamaanka arrimahaas wax badan uu intaa ku difaaco xuquuqda islaamka wuxuu leeyahay sheekh maxamed ibn saalix لأن لقاء الباب المفتوح سلسلتيسي شريط لما بقول يطبن لقاءات الباب المفتوح وهو كله يهي وعن أركاه أرى أن الانتخابات واجبة مثلا وكله انتخابات نوعا إنه واجب تهيب عن أركاه محاجر وحلي هدي كفر إستان أهل خيركم يا قلية بوس مودي دلتي حمابة قلية سلبيتي بقى قلية أهل شر بقى قلية كل ناعق بقى قلية marka waxaa dhacaysa in dadkii muslimiinta ahaa lagu tunto oo ma garanaysaa muxuu ahaa waxaa dhici karta qof keliya hadduu yahay in ilaahay barako geliyo kalmad xaquu yidhi in islaamka ilaahay ugu gargaaro in ilaahay subxaanahu watacaala calaa kulli xaal waa baab dheer fiqul aqaliyaatna waa baab kaloo dheer oo markiis aan ka hadli doono laakiin waxaa muhiima sida culummadu yidhaahdeen hadduu qofku uu yahay dal islaama ma banaano baarlamaan in loo sameeyo hadday yihiin dad muslin oo gaalo ku dhex nool tamfiilkoodu waa inuu noqdaa tamfiil lagu yaraynayo dhibaatada islaamka lagu badinayo wanaagga muslimiinta xuquuqdooda lagu difaacayo hada wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacalaa alihi wasaxbi ajmaciin